iyada oo ay ina soo aadan tahay munaasabada weyn ee ciidulfitri ayaa loogu baaqay maamulka iyo ganacsatada magaalada dhuusamareeb in ay ka shaqeeyaan sidii loo heli lahaa goobo ay bulshadu isugu soo baxaan islamarkaana ay waqti ku qaataan si la isaga warqabo islamarkaana si wadajira loogu wadaago maalin farxadda iyo muhiimadda maalintan ubax xasan ugaas ubaxeegan guddoomiyaha ururka hayaanka nabadda oo ka shaqeeya arrimaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa arintaasi faahfaahin ka bixinaysa waxaana ay baaq u diraysaa maamulka iyo ganacsatada magaalada dhuusamareeb muhiimad aada u weyn oo leedahay marka waxaan kula tali lahaa ganacsatada iyo maamulka in ay ku dadaalaan in la helo meelo qaas ah oo dadka iskugu soo baxaan oo ay ku wada damaashaadaan qalab caruurta loogu diyaariyo dadka waaweyna loo diyaariyo meelihii ay ku wada fadhiisan lahaayeen wada sheekaysan lahaayeen sida kuraastii iyo miisaskii iyo wixii ilmahana loo diyaariyo meele ay ku cayaaraan marka in aada la iskugu howlo siiba dadka ilaahay wax siiyo ganacsatada ah dhuusamareeb joogo reer dhuusamareebeed ha ahaadeen haba ahaadeene marka waa in la sameeyaa meelo oo dadka koleyba sanadadii ugu dambeeyey ma aana arkayn meelahaas oo kaleeto sida aan u sugayna sanad walba u lahayn sanadka dambe imaana sanadka dambe imaanaysaa meel bulshada isugu soo baxdo weli waa sugaynaa insha allah waxaana sugaynaa haddii oo ciiddana dhaafta inaa ciid ciidda carafo aysan dhaafinin goobaha ay waktiga ku qaataan bulshada ayaa waxa ay ka qeyb qaataan muujinta isdhexgalka iyo sidoo kale wadaagga farxadda maalmaha ciidda magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudugna kama jiraan goobo noocaasi ah